أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم وفقنا لما تحبه وترضى يقول الشيخ عليه رحمة الله والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين وبعذاب القبر لمن كان له أهلا وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران ونؤمن بالبعث والجزاء وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان شيخ waxau leeyahay walxaju xajka iyo waljihaadu jihaadkuba maadiyaana waa soconayaan maca lala xajo oo lala jihaado ulil amri kuwa amarka u saaxiibka ah ee min almuslimiina muslimiinta ah barihimkooda baariga ah ayaa lala fulinaya iyo wafaajirihimkooda faajirkaaba ilaa qiyaami saaca ilaa inta saacaddu ka dhacayso laa yubtiluhumaa ma baabiyo shayun walaa yanquduhumaa wanu'minu waxaanu rumaysannahay bilkiraami ay bilmalaa'ikati alkiraami malaa'igta karaamada badan ee alkaatibiina qoraayada ah ee qoraaga ah ee qora wixii ilaahay u diro fa inna allaha ilaahay qad jacalahum wuxuu ka yeelay calaynaa dusheenna xaafidiina qaar xafida ayuu malaa'igta ka yeelay wanu'minu waxaynu rumaysannahay bimalaki lmowt malagii loo nisbeeyey geerida almuwakkali ee loo wakiishay biqabdi inuu qabto arwaaxi alcaalamiin wabicadaabi alqabri baanu rumaysannay baa qadaran ay wanu'minu waxaanu rumaysannahay bicadaabi alqabri qabriga iyo iilka cadaabkiisa liman cid ku dhacaya kaana u ahaaday lahu cadaabka ahlan mid mutaystay cidda mutaysata ayuu cadaabkaasi ku dhacaya wa naciimihiina waa qadaran tahay nicmadiisana waannu rumaysannahay ciddii u ehela iyadana loo nicmaynaayo ay wanuminu waxaa kaloonu rumaysannahay su'aali munkarin wanakiir labada malag su-aasha ay qofka ku weydiinayaan fii qabrihi iilkiisa ku weydiinayaan can rabbihi rabbigii ka waraysanayaan iyo wa diinihi diinta u aaminsanaa iyo wa nebiyihi nebiga uu taabacsanaa calaa sidii ayaannu ku rumaysannahay calaa maa jaa'at bihi wixii ay la timi alahbaaru axaadiistu can rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam iyo wa cani saxaabati saxaabada sidii laga keenay ridwaanullaahi calayhim raallihaanshaha alleh korkooda ha ahaadee waalqabru qabriguna rawdatun waa beer min riyaadi aljanna beeraha jannada ka mid a ayuu noqdaa aw amase wuxuu noqdaa xufratun god min xufari niiraan naaraha godadkooda mid ka mida ee wax lagu cadaabo ayuu isu beddelaa wanu'minu waxaanu rumaysannahay bilbacsi isa soo saaridamboo laysa soo bixiyo iyo wa jazaa'il acmaali acmaasha in layska abaaliyo yowma alqiyaamati maalinta qiyaame iyo walcardi baanu aaminsannahay in dadka loo soo bandhigayo acmaashooda oo qoraala iyo walxisaabi in laysxisaabinaayo iyo wa qiraa'ati alkitaab qof kasta inuu kitaabkiisa akhrisanayo wax ugu qoran yihiin waalthawaabi waalciqaab abaal ilaahay bixiyo oo cid gaara ku abaaliyo iyo waalciqaabi ciqaabuu ciqaabo labadaba waan aaminsannahay waasiraati waalmiisaan jidka siraad iyo miisaankana waaanu rumaysannahay casharkeennii xalayto waxaynu maraynay qodobka aynu ku tilmaannay inuu yahay qodob fiqhiya laakiin markii ikhtilaafka iyo ahlubidacu shicaar ka dhigteen ayaa culimmada ahlusunnati waljamaaca ay ictiqaadka ku dareen waa in xajkana lala xajo ee madaxda muslimiinta hadday baariyan yihiin iyo hadday faajirin yihiin lala xajo iyo in lala jihaado jihaadka loo raaco maadaama ay oogayaanoo gaala ay iska dhicinayaan qodobkan xalay waxaynaan xusin nimanka ahlubidaca qaybo ka mida ayaa waxay shardiyaan shuruud aan ilaahay subxaana wa tacaala aanu shardiyin nebigiisuna sal allahu alay waslam aanu shardiyin salafkiina lagu aqoon waxa ugu horeeya nimanka la ydhaha waciidiya khawaarij iyo muctasila isku dar waxay aaminsan yihiin marka la xajayo amaba jihaadka loo baxayo amiirka ku wataa waa inuu baari yahay qof samafala ah oo aan dunuubta iyo kabaa'irta daa'imayn waa inuu yahay macnaha waa inuu noqdo qof aan wax ceeboo muuqato lahayn oo hagaagsan waa inuu noqdo shardigaasina lam ya'ti fii kitaab illaah walaa fii sunnati nabiyih walaa fii aahaari salafi saalixiin meel laba deliil kamay keenin bal nebiga sal allahu aleh wasalam waxaa ka sugnay inuu yidhi ina allaha la yu'ayidu hada addiin birajuli alfaajir ilaahay waxaa ilaahay mamar buu ku ayidaa diintan nin faajir oo dhibaato badan oo dembi badan ayaaba diinta marmarka qaarkood wax u tara bar waxaa taariikhdu xustay nin la odhan jiray abaamixsan aaqafi abaamixsan aaqafi wuxuu ahaa nin aad u layaableh oo mujaahida oo hoggaan ah oo raggii wacdaraha dhigaya haddana wuxuu ahaa ninaan khamriga looga taag helin deetana mar walba waa la qabtaa maalintii uu dhacaya dagaalkii qaadisiya ayaa khamri loo soo xidhay bartanuu ku xidhanye dagaalkii gaaladii iyo muslimiintina way soo baxayaan markaasuu aad u yaabo kafaa xasanan an taltaqi alqaylu bilqanac wautraka mashduudan calaya wisaaqiya waqad kaana lii ikhwatun waansaarun calaya yascubu lfikaak gabay noocaasu turiyuu leeyahay war dagaalkiina waa kaa yimi anna waan xidhanahay waxa dhibaato iyo warwar igu filan inaan jihaadkii ka xabisanayn ciidanka ayaa wata sacad ibnu abi waqaas oo ku jira alcashar almashhuudi lahum biljanna weliba isagu waa xanuunsanayaayo isagoo xanuunsanayu halkaa ka hogaaminaya ciidanka faraskiisina halkan uu ku xidhan yahay xaaskii sacad buu ku yidhi gabadh yahay haddaad shardi baan kuu dhigayaayo ballan baan kuu qaadayaayo maad iga furi qaydkaa igu xidhan iyo dabarkaa iyo silsiladaas dagaalkaasaan gelaya waan jihaadaya hadday taydi noqotona dee alla igaba raaxaysatee anigii waxaan cabcabayeyo waanigaa socday haddii aan nabad qabana waan soo noqonaya anaa issoo xidhaye isfur gabadh yahay way yeesha faraskii saacadna wuu ku dhacay saacadna meel buu ka daawanaya dagaalka suu yaabo wuxuu idhi alkaru karu lbalqaa wdarbu darbu abi muxjan wa abu muxjanu fi lqayd war faraskaas waa faraskaygii jeeraarada wade kolba dhinac kaga imanaya gaalada ninka wax garaacayana nin kale maaha waa abu muxjan kolba laga didayo laakiin abi muxjan waa xidhaye tolose isu qabanaysa markii gaaladii la burburiye la jebiyey ayuu arkay faraskii oo dhididsan arki maxaa dhacay dtn ninkan abi muxjanaa sii daayey dagaalkuu ka qayb galay waa kaa isa soo xidhay wuxuuhi maalin dambe ku garaaci mayno waayo qofku markuu joogo faranta hore gaalada xuduudda waa laga joojiyaa waxa laga yaabaa shaydaankuba intood garaacdo inuu dudaba oo gaalo u galo wuxuu hi inta alle intaas waanu kaa dayn mise wuxuu hi kol hadday iga dayseen markii lay daahirinaye lay garaacaye baan cabbi jiray kol haddii laguri lagu daahirin maayo anna dib u taaban maayo marka way dhacdaa shardigan odhanaya waa inuu saalix yahay shardi maaha waa inuu islaam yahay bal imaamu axmed ibni xambal baa waxaa la weydiiyey amiiraani axaduhumaa saalixun daciif walaakharu faajirun qawiy laba amiir baa ciidan laga yaabaa in laba ciidan kala wataan mid waa nin saalixa laakiin waa nin daciif ah ha wanaagsanaadee waa nin itaal gaaban waxba qabanaynoo berberye haye midna waa nin faajira laakiin adagoo nin rageed ah keebaanu la duullaa keebaanu raacna ninka khaarijigii muctasiliga muxuu odhan laha see kaa baariga weligii baa daciif ha noqdee imam axmed wuxuuhi maya kaa faajirkaa baa la raacaya waayo waxa uu yidhi ka saalixa ah salaaxuu linafsi naftiisuu wanaagsan yihi wضacfuhu calى اlmuslimiin daciifnimaduna muslimiintay ku soo noqonaysa hadda waa lasadookaa jiiraya de waa nin jiracsane kan kalena fujuuruhu calaa nafsi xumaantiisu isagee u taalla wa quwatuhu lilmuslimiin uqsi maca alfaajir buu ninka faajirkaa lala duulaya laakiin waxaa aad u la yaaba iyadoo qaacidada sharciga sidaa tahay ayaa nin wadaad oo hargeysa jooga baryii doorashada la gelayey ayuu masaladaa lafteeda wuxuu u soo qaatay doorashada nin laba nin baa jira amiiro oo midna waa faajir oo waa nin qawi midna waa saalix daciifa maanta ka faajirka aynu ugu ridno oo innaga maxay isku keenaysa laba amiiro midna faajir iyo midna wax isdhaamamayna arkayn arrimuhuna may ahayn maanta arrinta imaamka la weydiiyey mabay ahayn dimuqraadiyada ee doorasho ma waraaqay ahayd masaa'ilka lagama been sheego lama mijaxaabiyo oo lama kharibo arrintiiba meelaan meeshiiba ahayn ayuu u ganta faruuray ee waxaan uga socdaa imaam axmed baa waxaa la gaadhsiiyey mar kale niman masaajid fadhiyo ahlu khayra oo yidhi waar kuwanaynu raacaynaynu la jihaadaynaana waa faajiriin kuwaynu ku soconnaana waa gaalo waar waxba isma dhaamaane halkeenna aynu fadhinno wuxuu idhi ulaa'ika qowmu suu kuwaas waa qoloyn xunxun buu weligood masaajidka fadhiyaan haddii nin walbaaba fadhiisto oo umarada la raaci waayo gaaladaa la argushay bartaasay noogu imanayaan macal masaajidkooda ayay soo gelayaan marka waa qaacide islaama oo innagana waa aragteenoo inuu kuu soo xumaamata nin maxaan ku dhahdaa dhibaato leh oo aan wanaagsanayn oo dabeetana uu reeraha iyo dadka isku dhufto oo qabiil dagaal qabiil geliyo iyo inaad ka fadhido kama dhaxayso laakiin waa in dadka la kala barto oo la yidhaahdo waryaa diinta waxu qabanaya oo la ogaado laakiin arrimo qabiil iyo arrimo aan wanaagsanayn iyo tollaay iyo halkay soomaali dhigtay warkeeda waa la hayaa qolooyinka labaadna waa qoladee qoladaa hore waa maxay waa muctasile iyo khawaarij maxay yidhahdeen amiirku waa inuu noqdo waa inuu ahaadan maxay mid baariya faajir ma aqbalayn qolooyinka kale waa alrawaafid shiicada iyagu waxay aaminsan yihiin ilaa la helo imaamkii mahdigu soo baxo inaan far la qaadayn waa ishtiraadun baail hadday gaala ku qabsatay hadday wax walba ku samayso mahdigii ma soo baxa may idan nasbir reeraha yagan iska joogaynaa beeraha yagan iska falanayna wahaakada isaguna waa shardi baail ah jihaadku sidaynu xalayba xusnay labuu u qaybsamaa mid waa fardu cayn midna waa fardu kifaaya ka fardu kifaayadii waxa weeye jihaadu alab wa jihaadu alghasl waa in gaalo la raadsado oo muslimiin xoog badani ay iyaga doonanayaan kaana beri hore oo aan dhowayn ayaa muslimiin ugu dambaysa ka soo hadhay waa maxay waa jihaadu dafci waa ka fardu caynka ee muslimiintu istifaacayaan kaasaa maanta jira oo hadday tahay yuhuud kristaan noocyadiisa faraha badan qaar matuusa qaar hunduus ah gaalo oo dhani muslimiinta wuxuun ku tuurtuuraya kay hayaan waa maxay waa jihaadu dafci jihaadka noocanana laysma weydiiyo lama yidhaahdo maxaa loo shardiyaa amaba si kale haddaynu idhaahno jihaadka labadiisa qaybood midna shuruudo ayuu leeyahay oo waa xaraga jihaad waa fardu kifaaya waa ka gaalada la doonanayo waxaa loo shardiyaa qofku inuu awoodu leeyahay inuu xor yahay inuu kan yahay inuu kan kala haysto shuruudaa loo dhigaa bal ibnu qudaama ilaa lix shardi buu dhigay amaa jihaadu dafci qudro ayuunbaa loo shardiyaa awood inaad awoodayso labadabana ma waxaa waxa la yidhaahdo iyo amiirku iyo imaamku marnaba shardi maaha ee markuu dalab yahay waa fiican tahay waa sunne in amiir loo helo oo muslimiinta hogaaminaya waa sunne laakiin shardi marnaba ma gaadhin bal haddaad shardido oo tiraa amiir baa u shardiya milta ilaa madhabi raafida waxaad u iilatay madhabkii raafidada waxaa aad u la yaab leh madhabkaa raafidada inuu meelaha qaarkood ee ducaaddii cilmiga sharciga ku baaqaysay ummadda u baaqaysay in madhabkii raafidadu meelu inuu ka soo galo odha ilaa amiir la helo la jihaadi maayo waana war baatila weeye oo caadil can idaliil oo wax alla wuxuu meesha ku hayaa aanu jirin ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu yidhi faqaatil fii sabiili illaah laa tukallafu ilaa nafsaka waxarid almu'miniin ilaahay diintiisa u jihaad adiga mooyaane cid kale lama kalifin bal nebiga sal allahu alayh waalih wasalam qolooyinka la ydhaha wafdi cabdilqays oo xilligiisii jooga way u yimaadeen yaa rasuul allah waxaanu kaaga nimaadnaa baxrayn qabiil mudar la yidhaahyo kaafiriina noo dhexeeya bal waxaadna amartaa amar bayino oo cad oo kala hufan oo aanu dadkii gaadhsiino wuxuu idhi afar baan ifaraya xagga afartaa ugu horeeya aliimaanu billaah iimaanka ma taqaana wa an tu'mina billaah wa tusalluu asalawaat wa tu'tuu zakaa wa tasuumu ramadaan wa tu'addu alkhumusa mima hanimtu war ilaahay rumeeya salaada tukada oo sakada bixiya oo sooma wixii qaniime ee gaalo ka heshaanna khumus ka bixiya waclamuu ana maa hanimtum min shayin faana lilaahi khumusa bal qolooyinka yidhaahdo jihaadka loo shardiyaa imaam waa in la weydiiyo laydhaha cabdulqays amiirkoodu yuu ahaa ma nebi maxamed bay sugayeen ma yagaa arkayaba marmar waxay u iman jireen nebiga sal allahu alay wasalam bilaha xurmada leh ee carabtu ay xabadda joojisiye dagaalka ayay u iman jireen bartooday ka jihaadi jireen wixii ay haniime helaanna khumuskay ka bixin jireen waxaa la weydiinayaa abuu basiir iyo abuu jandali nimankii gaalada dhuunta u galay xilligii nebigay joogeen sal allahu alay wasalam may sugin imaaradii rasuulka xataa dafcina mu ahayn bal dalabib yagaa quraysh raadsanayey waddo walba u gelayey laa dafcan walaa alaban midna looma shardiyo laakiin waxaa sii daran ka dafcigaa oo aan wax badanba loo shardiyeen waxaan qudro ka ahayn ugu yaraan a'imo badan baa ka hadashay wakhtiguna inoo saamixi maayo ilaa sideed caalim ibnu xasan imaam axmed oo laba riwaayo ah ibnu qudaama ninka la dhaha ibnu muflix shaykhulislaam ibnu taymiya alxadrami ashaafici sidiiq xasan khan cabdiraxmaan ibnu xasan ala sheikh culimmo fara badan baa ka hadlay oo si adag ula hadlay inaanay shardi ahayn in amiir loo helo laba saddex baynu ka soo qaadanaynaa imaam axmed aan soo qaadano waxa uu yidhi waxaa la weydiiyey ma jihaadi karaan qolooyin iyagoon imaamku u fasixin hadda waa markuu jiro ee uu joogo wuxuu hi in kaanuu yakhaafuuna calaa anfusihim wa daraariihim falaa ba'sa an yuqaatiluu qabla idni alamiir wuxuu hadalkaa ku leeyey masaa'ilu ibnihi su'aalihii inankiisu weydiinayey cabdullah wuxuu hi qolooyinkaasi haddii naftooda iyo ehelkooda u baqanayaan way jihaadayaan haddaanu xataa idmin amiirku oo jooga ayay bilaabayaan waxaa ka mida ragga saa hadlay ibnu xasan waxa uu yidhi yuqzaa ahlu lkufri maca kulli faasiqin wagayri faasiqin min alumaraa wa maca almutaqalibi walmuxaarib kama yuqzaa maca alimaam wayaqzuuhum almar'u waxdahu in qadar cid walba waa loo raacaya xataa qofku wuxuu gaalo weerari karaa keligii isagoo ah waa se hadduu awoodayo muxalluhu sidaa ku leeyahay mujalladka tobnaad ee safxadda sagaaliyo sagaashan waxaa ka mid ah ibnu muflix waxaa la weydiiyey ma lala dagaalami karaa buqaada haddaan imaam jirin wuxuu uhi yajuusu qitaalu lbuqaa idaa lam yakun imaam wainamaa ubiixa lahu qitaaluhum limanci albagyi waalulm wa hada mawjuudun biduuni imaam nimanka waxaa loola dagaalamaa buqaada buqaadana waa garanaysaan waa kuway aayaddu tilmaamaysay wain daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu faaslixuu baynahuma fain bagat ixdaahuma cala alukhra faqaatilu alatii tabqi maxaa loola dagaalamaa buu yidhi dulmiga iyo ictidaaga kiina mar walba waa la hayaa ama amiir ha jiro ama yuu jiri ibnu taymiya isaga meelo badan baabuu ku yidhi waan iska dhaafaynaa hadalkiisa alimaam alxadrami ashaafici fii kitaabihi alqalaa'id waxa uu leeyahy fain dakhaluu diyaarana wlow khala'an aw kharaaban wajaba cala kulli mukallafin walow imra'atin aw cabdan bilaa idnin gaaladu hadday soo galaan dhulkeenna walow khalaa'an dhul bannaanna ha galaan dhulaa cidibadegarin bay soo galeen ama meel kharaaba iska qabsadeen qof kastoo mukallafo waa ku waajib gabadh iyo nin addoon iyo xor bilaa idnin cidna idan ka qaadan maayaan waa lagu dareeraya lagu digaafaya maantana waxay doonaan bay qabsanayaan shuruudo ayaa loo sheegsheegayaa aan ma anzl allah biha min sulaan ninka laakiin uga hadal adigay waa cabdiraxmaan bn xasan al sheekh waxa uu leeyahy fi kitaabi durar asaniya biأyi kitaabin am biأyi xujatin ana aljihaada laa yajibu ila maca alimaam hada min alfiryati fi اddiin والعدول عن سبيل المؤمنين والأدلة على بطلان هذا أشهر من أن تذكر xilay kitaabka sheegaya in amiir loo shardiyo iyo xujada sheegaysaa waa tee arrinkaas waa firya fii diin illaah waa been abuura iyo dariiqii muminiintaoo laga leexdo iyo adilada tilmaamaysa baadilnimada camalkaasi wax la sheego way ka caansan tahay marka masaa'ishii walaaluhu xalay soo qoreen ma loo shardiyaa mise looma shardiyo waxaan filaya inay waadix tahay waxaa kaloo iyadna su'aal qabiya ah jihaadka casrigan ka warrama waxay la noc tahay salaada casrigan ka warrama salaadi ma jirtaa oo soonka xilligan iyo casrigan ka warran iyo qur-aan in la akhriyo wey waa cibaada cibaadada mataa taxaqaqa shuruuduha taxaqaqat haddii shuruuddeedii la helo salaad xilligeedii soo galay de waa in la tukadow wax kaloo hadhay ma jiro ee casrigan salaad ka warran qofka ku yidhaa de waad ku qosliyuun wax kalood ku samaysaa ma jiro laakiin waxaanu garanaynaa shanshanatun nacrifuha min akhzam mahmaadii carbeed wanu'minu ayuu sheekhu leeyahy caleyh raxmat ullah halkana wuxuu ka gelayaa aliimaanu bilqaybiyaat qaybo qaybiyaadka ka mid ah ayuu taxaya in qaybka la rumeeyana waynu naqaanaayo waa waxyaalaha waaweyn ee dadka ahlu iimaankii kaga soocayay kuwa yowga caqlaaniyiinta ah ee tusi taabsii haddii malaa'ig laga warramo ama jin laga warramo ama cadaaba qabri laga warramo ama qabriga laysku maaragtay laysku janneeyo laga warramo wuxuu odhanaya imse qabri baanu faqnay annaga khudaar farfadhido ugu tagnay iyo dhamac waa caqlaani iyo tusi taabsii waxaasoo kalena iimaan la'aanu bay tilmaamaysa qaarkood baa iminka xataa jinka hadal geliyo yidhaahda war adeer jinun baa laydinka shidayaaye gaaladu waa kuwaase bal wax jin laga shiday oo shaydaanku mataqanba markuu iyaga gelay in ciidankiisa gala mi arag in ciidankiisa gala waa si kalaaba ku kaxayste muxuu ka bahay inuu galo waaba ciidankii taabacsan midda kale kuwa cusbitaallada ugu jira yidhaahdaan way isku buuqeen iyo qulub baa ku dhacay iyo kan baa ku dhacay iyo dakhaatiirta xagga nafsiga loo geeyo yaa ku akhriyey aad bay u cabaadi lahay laakiin waxaan la garanay wey marka waxaynu kaga soocannahay aladiina yu'minuuna bilgayb wixii ilaahay inooga warramo sidiisaynu u rumaysannaa wixii nebigu inooga warramona sidiisaynu u qaadannaa innagoon u badhigaynin caqligeenna yare qaasirka ahee xataa dantiisa aan garanayn waayo caqliga waxa loogu talagalay inuu noqdo iftiin iyo toosh wuxuu ilaahay kuu sheega aad ku iftiinsato maaha inaad ku caarido tidhaahdo caqligii baan ku raadiyo waan waaye waa rabbulcaqli baa kuu sheegay rabbigii caqliga ku siiyey rabbigii caqliga ku siiyey baa warkan ku siiyey arrimo badan diinteennuna sida uu yidhi sheikhulislaam ibnu taymiya waxay la timaadaa bimaa taxaaru fiihi alcuquul laa bimaa tuxiiluhu alcuquul wax arrin caqligu ku wareera waa laga yaaba diintu inay keento laakiin waxaan caqligu keeniba karin ma keento caqligu wuu fahmaya wuu keenayaa ma diido laakiin marar baa laga yaaba inaad hore u fahmi weydo oo markaana tuhmada diinta uma celinayside xaggeed u celinaysaa caqligaagay naftaad adaa gaari waaye adaa aqoontaadu keeni weyday aduu isku noqo laakiin inuu u celiyo diinta subxaan allah yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuqadimuu bayna yaday illaahi warasuulih marka qofba waxbu diinta alle ka horraysiiyaa laakiin adigu ilaah iyo rasuulkiisa waxbaa ka horraysiinin sheekhu halkan wuxuu ka hadlayaa wanuminu waxaanu rumaysannaha bilkiraami ay bilmalaa'ikati alkiraam malaa'igta karaamada badan alkaatibiina ee qoraaga ah fa ina allaha ilaahay qad jacala waa yeelay hum iyaga xaafidiina qaar xafida calayna korkeena wanuminu waxaanu rumaysannahay bimalaki almowti almuwakali loo wakiishay biqabdi arwaaxi alcaalamiin malaa'igta in la rumeeyo waa rugni ka mida arkaanta iimaankaaynu hore uga soo warrannay aayaad fara badan iyo axaadiis baa tilmaamaya caawa ku dheeraan mayn waxaa keliyaynu ka sheegaynaa waa khalqun min khalqi illaah uga horrayn waa uun ilaahay abuurayoo inala jooga arladana u soo dega halkay asal u leeyinay degayiina uu yahay samaawaadka waana min caalami alghayb caalamu shahaada maaha haddii la arkana sabab baa lagu arka inuu nebi yahay iyo inuu yahay qof kaloo si kale loo tusay innagu ma aragno si caadiya laakiin ma markay soo tashakulaan ee laga yaaba inay ibni aadam iska soo dhigaan dadka qaarkii inay arkaan baa laga yaaba sida cabdullahi ibni cabbaas oo kale radia allahu canh wuu arkay jibriil oo dixya ibnu khaliifa iska soo dhigay ayuu arkay yaa rasuullah dixya halkan marayay waqad ra'ayt oo miyaad aragtay haa dixye ma ahayna jibriil buu ahaa weliba axaadii culimada qaar waxay sheegaan arrimaha uu la indhabeelay ibnu cabbaas fii aakhiri cumrihi inay sabab ka ahayd aragtida uu arkay malag walow qadiyadda culimmadu isku meendhaafsanyiin ma sababtaasaa keentay mise dara luu indhabeelay oo ninkii malag arkaaba ma indhabeelaya oo muxuu nebigu u indhabeeli waayo arrimo badan bay isweydiiyaan qaar waxay dhahan nebiga awood baa ilaahay u siiyey inuu arko anna awoodu ma lahayn ilaahay wuxuu ka abuuray nuur dabiicaddooda waxaa ka mid ah annahum yacbuduuna allaha walaa yakfuruun ilaahay way caabudaan mana daalaan ilaahayna ma caasiyaan laa yacsuuna allaha maa amarahu wayafcaluuna maa yu'maruun shaqooyinkana waa loo kala qaybiyey qaar baa carshiga haya qaar baa maxaan ku dhahdaa xafada ah qaar baa kataba ah qaar baa dabaylaha mas-uulka ah qaar baa roobka kaxeeya qaar baa racadka qaar baa nafta qaada qaar baa wax qora qaar baa dikriga raadiya qaar baa wax halaaga qaar baa jannada mas-uulka ah qaar baa naarta mas-uulka ah hawlqaybintan hawlaha qaybsanno waa halka laynooga tarbiyeeye layidhi wax qaybsada ilahay waxaa awoodi karaa inaanu cidba waxba u dirin wax walba kun fa yakuunu yidhaa laakiin markuu malaa'igta u kala qaybiye hawlaha adaa lagugu tacliiminaya lagu leeyahay ha isku sii dhex daadsanaani ee arrimaha dadka u kala qaybiyo hab maamul fadhiya waa in lagaa helaa sheekhu laakiin wuxuu ka soo qaatay malaa'igtii laba qoloo keliya waxaana filayaa inuu aayaddanuun u daba saaray wa inna calaykum laxaafidiin kiraaman kaatibiin qolada hore waa xafadada qolada dambena waa kaatibiinta kaatibiintu waa kuwe waa laba qolo iyaguna marka lasii qaybiyo katabat lwaxyi iyo katabatu acmaali bani aadam qola waxyigay qoraan qolana waxay qoraan acmaasha bini aadam acmaasha bini aadamka inteybay qoraan waxay qoraan laba shay wixii carabku ku dhawaaqo iyo wixii xubnaha laga sameeyo waa ay qoraan ama wixii qalbigu ku sheekaysto ee aan afna ka soo bixin adinna aan lagu samayn ma qoraan culimmaduna waxay ku kala tegsan yihiin malaa'igtu qalbigeenna ma ka warhayaan mise waxay ka warhayaan keliya afcaasheenna iyo aqwaasheenna aad bay ugu kala tegsan yihiin qole waxay leeyihiin waxba kama oga qalbigeen qalbiga ilaahun baa daalacda ina allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa amwaalikum walaakin yanduru ilaa quluubikum acmaalikum ibnu taymiya raxmatullahi tacaala caleyh fataawiisa wuxuu ku qarinayaa inay malaa'igtu og tahay wixii qalbiga ku soo dhacaa laakiin ilaahay uma dirsanin inay qoraan allahuma ilaa wixii xasanee qalbiga ku soo dhaca إda hma cabdii bxasanaة yqul اllah lmalaa'ikatii اktubuu lcabdii xasanaة kaamila haddaad khayr ku hamido markiiba ilahay baa odhanaya malaa'igta u qora xadiiska wuxuu ka qaatay inay ogaanayaan markaad khayr ku hamido kay doonto ha noqotee waa masale ka mid ah masaa'isha cilmiga ah ee ardaygu inuu wax ka ogaado ay tahay laakiin inayn jasminaa way adkaanaysaa kii la yidhaahdaba daliil baa loo hayaa xafadaduna iyaguna waa laba waxay xafidaan ibna aadamka ayay acmaashiisa xafidaan waana qoladan katabada aynu idhi waxay qoraan acmaasha bini aadamka waana kataba waana xafada qolooyin kalaa jiro oo waxay xafidaan makhluuqaadka wixii aan loo qadarin wixii aan qadar ahaynba iyagaas kaga kaa teedaya laakiin markuu qadarkii yimaado way bannaynayaan waxyaalahan dhibaatada badan iyo xasharaadkan iyo waxaan oo dhanna iyagaa ka hortaaga waxaanaad arrintaa ku ogaan kartaa qof halkaa ku buka oo xanuunsanaya oo aan quraanta u soo dhowaanayn oo aan jinac u soo dhowaanayn oo aan bahalaha kale u soo dhowaanayn umay naftu ka dhacaysa mar alla markuu dhinto wax alla wixii xasharaad dhulkaa joogay way ku soo digaafayaan yaa markii hore ka hortaagnaa malaa'ig malaa'igtaasaa ka xafidaysay xafadaa la yidhaa وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون فإن الله إلهي قد جعله محويل علينا حافظين ونؤمن وحن رميصنهي بملك الموت مقع شرعيين ويقانا وملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت أما مقع ورني عسرائيل بالإله وإسرائيليات wax suganna maaha malakulmowd baa loo yaqaanaa hawshaasuu mas-uul ka yihi laba cullo waa leeyayo hawsha la qabtaa waa malaa'ikatu alcadaab iyo malaa'ikatu raxma waxay ku qariran yihiin aayaad aayaadka mar mujmal baa laga dhigaayo majmuuc baa laga dhigaa waa la jamciyaa marna waa la ifraadiyaa marka la ifraadiyo keligii baa la sheegaya qul yatawafaakum malaku lmowt nebi alla waxaa tidhaa waxaa nafta idinka qaada malagii geerida markaa lama xusin acwaantiisi iyo kalkaaliyayaashii yaa la xusay isaga uun marna waxaa la xusayaa kalkaaliyayaasha aladiina tatawaffaahum lmalaa'ikatu aalimii anfusahum walow taraa id yatawafa aladiina kafaruu lmalaa'ika yadribuuna wujuuhahum waadbaarahum iyagaa la xusaya macnuu markaa waxa weeye waa guddoonkii iyo kalkaaliyayaashii way iska dhinac galaan xadiisa waxaa kaloo xusaya xadiisu lqaatili tiscati wtisiin aw qaatili lmia ninkii boqolka dilay ee markii dambe toobad keenay ee la yidhi beldadaasaa meel fiican ee toobadaada la doono ee meel dhaxa ku dhintay yaa isku qabsaday malaa'ikat lcadaab malaa'ikat raxma malaa'ikat lcadaab waxay la yimaadeen maxaynu odhan karnaa taariikhdiisii hore siifigii bay la yimaadeen waxaanuu sameeyey kanuu sameeyey kanuu sameeyey wahaakada malaa'ikaturaxmana maxay la yimaadeen towbaddii iyo qasadkii uu toobad keenay xagguu u socday waa kan wuu masaxay waxaad wataan waa laga guuray gasbayr waat haye laakiin ilaahay wuxuu u soo diray malag bini aadan iska soo dhigayo waa uu kala xukumay war maxay isku haysaan ninkanaan isku hayna qolo waxay leeyihin waa ahlu naar xaggaasaanu taxaabin qaaraxlamee waa ahlu janno ninkan waa toobad keen wuxuu idhi qiisuu maa bayna alardayn har waxaa kale ka baxo labada dhul tuu ku socday iyo tuu ka socday hala qiyaaso riwaayaadka qaar baa sheegaya inuu tii wanaagsanay taaka u dhowaaday amaba uu isu rogay riwaayad kale waxay odhanaysaa xagganunbaa mar loo rogay taakuu ku badbaadiyey taako khalaas dabeetana malaa'ikatu raxma ayaa qaaday xadiiskii dheeraa baraa ibni caasim cinda muslimna wuxuu sheegaaba waxay ku kala duwan yihin malaa'ikatu alcadaab iyo malaaikatu raxma malaaikatu raxma wejigooda waa werwurhaya maryahoodu waa ifayaan iyagu waa udgooyin waxay wataan waa maxay kafan jannada laga keeno udgoon bay wataan qolada kalena ille waa qole cadaab loogu talagalay oo arxankii waa laga fogeeyey iyagooy lahaan laayeen laakiin waa loogu talagalay inaanay naxariisanin oo ay goob naxariisba ma joogaan indhahooda iyo muuqaalkooda iyo midabkooda iyo maryahooda haye wuxuba waa cadaab waxay wataanna waa maxay harag quruna oo lagu duuduubo faasiqiinta iyo kaafiriinta iyo munaafiqiinta ayay wataan wahaakada almuwakali biqabdi arwaaxi alcaalamiin culimmadu waxay isweydiiyaan malaa'igtu ama malakulmowtku ma amar hor leh ayuu wax ku dilaa mise amar hore oo uu haystay aad bay uga doodaan waxaanaad mooddaa inay ashbahu yahay waalarjax inuu amar hore qabo qof kasta markay ka dhammaato e inuu toos unugu dhaqaaqayo inuu amar dambe sugayn ayaa xoog badan siday culimmada badankoodu rajaxayaan wbicadaabi alqabri maxaa aynu soo qadarayna wanu'minu waxaynu rumayna bicadaabi alqabri liman kaana lahu ahla cadaabu lqabrina wuxuu ka mid yahay arrimaha aynu rumaynayna qaybiyaadkaa ee qolooyinka caqlaaniyiintu ay diidan yihiin bal ay hadalka ka keenayaan laakiin waynu ognahayoo la saddex daarood baa jira saddexda daaroodba qofka ahlu jannaha ee ahlu iimaankii saddexdaba waa ku jannaysan yahay ina alabraara la fii naciim daarta adduunyo iyo ta barsakhee qabriga iyo ta aakhirada wa ina alfujaara la fii jaxiim kuwa kalena saddexdaba way ku cadaaban yihin walow xagga muuqaalka aad aragta iyagoo tamashlaynaya oo dhulka gooshaya oo wax cunaya oo cabbaya cadaab bay ku jiraan markaata laga hadlaya waa marxaladii dhexe ama daartii dhexe waa daaru lqabri daarulbarsakna waa laydhaa godkaa yare intaa leeg ayaa ilaahay biqudratihi wuxuu kaga dhigaya imaa rawda beer beeraha jannada ka mid ah aw xufratan min xufri niiraan adilada caddaynaysaana aad bay u fara badan tahay ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu leeyahay annaaru yucraduuna calayha guduwan wa cashiya sanucadibuhum maratayni uma yuradduuna ila cadaabin cadiim walow taraa id yatawafa aladiina kafaruu yadribuuna wujuuhahum hada darb min cadaabi alqabr waina liladiina dalamuu cadaaban duuna dalik waxaa ka mid ah alqabru rawdatu min riyaadi aljanna oon xagga dambe ku arki doonno ee xadiiska iyo awooddiisa laakiin waxyaalaha cajiibkaa waxaa ka mid ah caaisha waxay leedahay maa kuntu acrif ana linnaasi cadaaban fi lqabr xataa atatnii imra'atu yahuudiya mabaan moodi jirin in laysku cadaabo qabriga ama laysku janneeyo gabadh yahuudiyadoo de warsanaysa aytima waxay tidhi markaan wax yar siiyey acaadaki illaahu min cadaabi alqabr ilaahay cadaabta qabrigaa ka ilaalin waxaan u qaatay bay tidhi diintoodii qaldanayd iyo waxay jacburin jireenoo naa cadaabulqabrina garamayside waan iska dirabeed markuu nebigu yimi waan weydiye waxaan ku idhi rasuul allahu gabadhaasaa saa tiri ka warram tuhi innakum tuftanuuna fii qubuurikum mila aw qariiban min fitnati dajaal waa laydinku ibtileynayaa qubuurta oo qaarna waa lagu cadaabaa qaarna waa lagu naxariistaa marka maalintii laga bilaabo waxaan bilaabay bay tidhi inaan cadaabulqabriga ka cawdubillaysto oo saasay ku ogaatay bal kale rasuulku sal la ala slam waxa uu yidhi laba qabruu soo maray innahumaa la yucadabaan wamaa yucadabaani fii kabiir labadan qabri waa la cadaabaya oo cadaab baa ku socdaa taa muxuu ku ogaaday waxyi buu ku ogaaday laakiin taynu uga soconnaa waxyiga maa qof cadaabu qabri inuu jiraynu uga soconnaa waxa lagu cadaabayaana wax iska ilaalintiisu dhibanayd oy ku rafaadayeen may ahayne wax basiida ka iska ilaalinteedu midna nammaan buu ahaa dadka isku dira oo madaxa isu geliyo dhigaha isla galaan midna wuxuu ahaa mid subxaan allah ma odhan karna dee habeediye mid waxa uu ahaa kaadida iska basrin waaya oo basariyabu basaridu dee dumarun maahee qofka qofa nijaasa iska hagaajin waaya waxa weeyaan wax layska hagaajiyana waxa ugu fiican haddii wasaqdii caadiga ahayd bal layska hagaajinayo laysku ammaano qofka iska hagaajiye maxaad unala shay nijaasa weli nijaasooyinka ugu adadag bay ku jirtaa kaadidu marka labaduba arrimahaasoo dabeetana geed yar buu ku taagay rasuulku calayhi salaatu wasalaam mar kale waxaa ka sugan inuu yidhi lowlaa anlaa tadaafanuu lasa'altu allaha an yuriikum an yusmicakum min cadaabi alqabri maa asmac waxaan ka baqanaya inaas aas weydaane haddaanan ka baqanayn waxaan ilaahay weydiin lahaa inuu ilaahay idin maqashiiyo cadaabilqabriga intaan anigu maqlaayo laakiin waa raxmadda ilaahay baa laynagu ogeysiin waayayo dee mabaynaan noolaan karneen meelahana maynaan marneen waxna maynaan cuncunaynaan cabnayn haddii meelaan laga wada cabaadayo oo ninkaas ka soo baxday ka soo rawaxday in adeerkaa walaalkaa kaa daba qayliyo ayu xayaatin haadi ilahay baa naga asturay ilahayna waxaynu weydiisanaynaa qubuurta inaga ilaaliyo cadaabkeeda wa su'aali munkarin wa nakiirin su'aasha munkar iyo nakiirna waynu rumaysannahay kitaabkii horeynu ku sheegnay munkar iyo nakiir waa adilada sharciga ayaa tilmaantoo xustay magacyadooda laakiin xadiiska odhanaya naakuur malag saddexaad baa jira oo naakuur la yidhaha waa xadiis daciif ah waa labadaasoo keliya waa malakaani aswadaani asraqaan waa laba malag oo indhamadmadow indhahoodu buluug yihiin oo wejigoodu madow yihiin laakiin xadiiska odhanaya miciyaha dhulka kusoo qodaan ya isaguna waxba kama jiraan micey dhulka ku soo qodayaan sawaxan iyo qaylay samaynayaan waxyaalahaasoo dhan waa ku dardarkii ay dadka qaarkii ku dardareene waxaa lagu sifeeyey keliya inay yihiin aswadaani asraqaan camalkooduna waa saddexdaas su-aalood inay ku weydiiyaan saddexdaas su-aalood jawaabta aad ka bixiso ayuunbaana janno ku helaysaa amaba walciyaadu billahi naari ka dhalanaysa waa inay weydiiyaan qofka rabbigii iyo nebigiisa iyo diintiisa ay weydiiyaan waa siday akhbaartu ku soo aroortay saxaabadana laga soo wariyey waana adilo mutawaafira weeye oo mutawaatira ma ummaddeennuun bay ku khaas tahay mise ummadahoo dhan ummadahoo dhan bay u caan tahay su'aalaha labadan malag ay weydiinayaan yaa ka baxsanaya oo aan su'aashaa la weydiinayn waxa ka baxsanaya ee shahiidka qofka ilaahay diintiisa u shahiida su'aashaa male waxa kaloon lahayn muraabidka qofka isagoo diinta alla u heegana geeriyooda ina su'aashaa malaha nebiyadiiyo rusushana waa looga qiyaas qaatayoo haddaan shahiidkii iyo muraabidkiiba la weydiin waaye nebiyadiiyo rusushana weydiin maxaa la weydiinba ma waxa lagu odhaya nebiga ayuu ahaa nebi maxamed meel la odhan maayo la odhan maayo marka iyagu su'aashaa kuma jiraan kuma jiraan laakiin inta kale ayaa la weydiinayaa ilahna wuxu uhi subxaana wa tacala yuhabbit allahu aladiina aamanuu bilqowli اhaabiti fi lxayaati اdunya wafi اlaakhira wayadul llahu الظaalimiin wayafcalu allahu maa yashaa wlqabru qabriguna rawdatun waa beer min riyaadiljannati beeraha jannada ka mid aw amase xufratu waa god min xufari niiraan godadka naaraha ka mid ah xadiidkii tirmidi baa warinaya waana xadiid runtii marfuucan waa daciif laakiin mawquufan buu saxiix ku yahay sidaasaanay ku caddahay inuu rawdatan noqonayo ama uu xufra noqonayana aayaadkii axaadiista aynu soo sheegnay ayaa tilmaamaysa bal waa waxyaalaha aynu ku ducaysanno intaynaan atixyaadka ka bixin afar arrimood أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ونؤمن وحن رميسنهي بالبعث إسا صوصار إلا إسا صوصار أيو إيه صوصار دا مخلوقات كدب لو صوصاري oo loo kala qisaasayo oo la xisaabinayo oo la kala abaalinayo waxa diida nimanka la yidhaha falaasifada alfalaasifa waxay aaminsan yihiin bactu larwaax meesha wax jidhoo la soo celiyaa ma jirtee ruuxdunbaa la soo celiyaa ruuxdiiyo bilaa jidha solcankaekanas iyagaa la weydiinaya ruux bilaa jidh halkan taagan maxay ku taagantay maxay ku socotaa maxay ku hadli ila intaba maxay ku hadlaysay oo afkay ku hadlaysay oo jidh cagahay ku taagnayd oo waa kan arintoodaasina waa arrin iska malaawaalo oo niman diinbala maaha falaasifadu mulxidiin bay u badan yihiin iyo mushrikiinta oo diidanaan jiray in la soo noqdo bal istibcaadi jiray oo odhan jiray ma markaannu saa u burburno eenu dambas noqonno eenu baaba'no eenu budan noqonno xaggaana laga soo celinaya arrinkaasina waa waxa lagu lumaa markaad awoodda aadamaha u celiso laakiin haddaad awoodda alle u celiso wax la qariibsan kara maaha ayaa marka horeo bilaabay allah aladii bada min cadam ya soo celintu waa sahl waayo ilaahay iyadoon u kala sahlanayn haddana marka innaga layna eegaayo maskaxdeenna dee soo celinta iyo bilaabidda soo celintaa sahlan waxaana macruufoo dariiqadaa yaqaan nimankii hore xataa qaarkood sida ninkii alladii amara awlaadahu bilxarq ee kitaab muslim ku yaallay bukhaariga ninbaa wuxuu ahaa nin musrifa riwaayadka qaar waxay sheegaan inuu ahaa nabaash nabaashku muxuu noqonaya ka qubuuraha faqaa qubuuraha marka waa tuugnimada ugu doqonso wey tuuggaas qaandhaama mid baan wax kala qabanine xabaasha intaa ogeena ku gurnay ciid ayuu faqaya muxuu la soo baxaya laba go amalaa berigay berigay malaha maryuu qaaliga ahayn bay haydoo qubuuruhu faqi jiray dabeetana kafantu intay cusub tahayna xumaani ayuu kala baxaya waa tuugnimada ugu daran waasuu iibgeynaya ninkaas wuxuu ogaa wuxuu dhigayoo markii geeridu u timi ayuu inamadiisii isugu yaadhay war aabba nooceeyaan idin ahaa aabba wanaagsan baa aad noo ilaaliyo kanoo kale waxaa ka mida xuquuqdayda markaan dhinto inay gubtaan markaan dambas noqdana maalin xagaayoo dabayl badan badhna badda ku daadiya badhna bannaanka badhna buuraha ilaahayba hay waayeen subxaana allah فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذب أحدا قبلي والله هدو إلهي إحلا وفي عذاب يا عذاب الله رب الله مقاله إفردية سبحان الله أقول دره هي علم دره أيوه حاكو كلفي deetana ilahay wuxuu ihi wixii baddana badday keen buurtiiyay keen bannaankiiyo keen halkanaa la soo joojiyey war maxaa kugu kalifay inaad waxaas fiirso sida yaa rabbi makhaafatak waxaana muuqata ninkan inaan u gaaloobino dee gaalnima kumay kalifin ilahayna uu garanayay qadiyaddana sifada alle ee ah sifat lqudra ayuu jaahil ka noqday deetana oo maxaa kuu kali ilahi waan kaa baqnay waan baqday baqaa kuu kalifaa waa kuu dembi dhaafay jannada saa ku gal marka qaarna jahli baa ku kalifaya qaarna cinaad ninkii la odhan jiray muxuu ahaa dhibka badnaa ee rasuulka sal ly slam dul saari jiray ninkii isdul saari jiray madheerta wuxuu ahaa allahuma salli ala maxamed cuqbata ibnu abi mucayd caqba wuxuu ahaa ninka intuu soo qaaday lasoo baaliyoobay burburiyey dambas ka soo dhigay hor yimi nebiga sal ly slam ma kuwanaa la soo celinaya sulhaa kuwaasaa la soo celinaya su ku afuufay وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل, قل يحييها الذي أنشاها أول مرة marka in la fogaysto bacfigu waa arrin aad u qaldan wey ilaahayna saddex gooroo qur-aanka wuxuu ku dhaartay in laysa soo celinaayo wajazaa'i acmaali soo celituun maahee marka laysa soo celiyana wajazaa'i acmaali baanu rumaysannahay acmaasha in laysku abaaliyo yowma alqiyaama in xasanan faxasan wain sayi'an fasayi hadday acmaashu wanaagsanaydna wanaag ayaa lagu abaalinaya hal jazaau lixsaani ila lixsaan hadday xumaydna wajazaau sayi'atin sayi'atun miluha iyo walcardi cardinta cardintana waa inagii soo faahfaahinay kitaabkeenna hore ku soo faahfaahinay waxa weeye cardu suxuf suxufta ayaa la cardinayaa waraaqihii acmaashu ku qornaayeen ayaa la faafinaya marna waxa la cardiyaa qofka laftiisa yowmaidin tucraduuna laa takfaa minkum khaafiya cardigaana waynu aaminsannahay in ilaahay loo cardiyayo iyo walxisaabi xisaabta xisaabtuna waxay isugu jirtaa mu'miniinta iyo kaafiriinta labada waa la xisaabiya laakiin culimmadu waxay isweydiiyaan kaafirka maxaa laga xisaabinaya maxasanaad iyo sayi'aad laysu qaybinayuu leeyahy maya ee sayi'aadkiisaa la qirsiinaya xumaantiisaa la tusaya marka dembigiisu heer aftuu taagan in la ogaado ayaa loo amraya naarta ama kan laysu daalacnaasirayo ee laysu eegayo ee labada kafadood loo samaynaya waa kee waa kii labada acmaal lahaa camal wanaagsan iyo camal xun lahaa walxisaab waxaa kaleynu soo qarirnay dadka ahlu iimaanka ah ee ahlu khayrka ee wanaag lala doonayo iyaga waa loo cardiyaa uun ee lama naaqisho oo lama qodqodo nebigu sal allahu caleh wasalam waxa uu yidhi man nuuqisha alxisaaba cudib ka lagu niqaasho ee la qodqodo ee la weydiiyo waxyaalo badan ee la faaqido kolle waa la cadaabaya say caisha tiri yaa rasuul allah soo kii ilaahay yidhi fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiira sidaasu yidhi dalika alcardu yaa caaisha caaishaay waa cardinuun ilaahay muuminka waxba baqodqoda eh wuu bandhigaa tan ma samayso tan ma samayso tan ma samayso haa satarnaaha calayka fi dunya wanaxnu nakfiruha laka alyowm annagaa adduunkiina ku asturnay maantana waa kuu dhaafaynaa bal riwaayaadka qaar waxay sheegayaan qiso cajab ah addoonkiisuu ilaahay u yeedhaya addoon addoommaha ka mida markaasuu khalqiga kale ka xijaabaya waxbaa lagu xidhaya da markay ilaahay isagu isu gaar noqdaan ayaa la tusayaa ilahay wuxuu odhaya malaa'igta acriduu calayhi sigaara acmaali waxjubuu canhu kibaara acmaasha iyo dunuubtii yaryarayd soo bandhiga ta waaweynna ka qariya dabeetna marka la qirsiiyo ee ti yaryaree uu qirto wuu og yahay qaar badan uu sameeyo waaweyn in la la'yey ayaa la odhanayaa waananu kuu dhaafnay acmaashiina xasanaad baanu u rognay xasanaad ayaanu u rognay ila waa bni aadan waa wada damace ilaahay oo dunuub badan baa iga maqan markii hore wuxuu lahaa ilaahay oo beegay kaa maqnaatay oo la qariyey wuxuu mee qaar badan baa la keenin ila wuxuu ogaaday in xawilaad baa jirta waa la bedelaya markaasuu rasuulku sal l slam dhoolla caddeeyey uu yidhi ilaahayna saas si leeg iyo maxaanku dhahdaa ayuu ilaahay subxaana wa tacaala ula cajabaa si isaga u gaar ah marka xisaabtana waa la maraa iyo wa qiraa'ati alkitaabi kitaabka in la akhriyo qof walba kitaab buu leeyahay wuu akhriyayaa farta maan dhigan layma dhigin qalin layma qaban aakhira ma socoto mid kastaa u dudubinaya xagguu ku bartay allah baray iqra' kitaabaka kafaa binafsika alyawma calayka xasiiba adaa isxisaabinay xaggaa isula bax baa la odhanayaa dee nin isagu gartiis ku naqayna ciddan buu eersanaya ma jirto iyo wasawaabi walciqaab waxaasoo dhanna maxaa ka ratibmaa sawaab iyo ciqaab in la abaaliyo ciddii abaal lahayd abaalkeedoo mawfuuroo kaamila la siiyo qolada ciqaabta mutaysatana in ciqaabta la siiyo wasiraadi siraad jidka siraad isaguna waa sugan yahay ilaahay subxaana wa tacaala jid buu saarayaa ama biriij ayaa wuxuu saarayaa jahannama jahanamo marka la dul saaro ayaa waxaa maraya dadkii islaamka ahaa ee ahlu iimaanka ahaa baa maraya calaa maraatiba iyagoo maraatiboo kala duduwan ayay maraya munaafiqiyaad gaal hawaysan maayaan iyagoo horayba naar baa lagu daadinaya kuwanna maxay isugu jiraan qaar kala duduwan ee riwaayaadku way kala duduwan yihiin waxay ku sifeeyaan inuu yahay axaddu min asayf jidkani horta jahannamu dul yaalla oo kii halkaa lugta la seegaa halis buu gelayaayo haadaantu ku dhacayo waa la yaqaan inagu biriishadeenna ama burcuud buu ku dhacaa iyo ciid ama mid webiba dulmarta ama meel sallaxya ah laakiin halkani waa halisoo qofkii seegaa wuxuu ku dhacaya naari jahannam waana tuu ilaahay yidhi wain minkum ilaa waariduha kana calaa rabbika xatman maqdiya uma nunaji aladiina ittaqow wanadaru aalimiina fiiha jifiya waatuu ka ooyey cabdullahi bni rawaxa waayo wuxuu yidhi kayfa lii bisuduuri bacda alwuruud kol haddaan kuba arooray oo layidhi waad ku arooraysaa waa la maxaalo meel kale ka mari maysid lana yidhi cid keliya baxdo waa muttaqiinta dee bilaanku waa noqon waayaa oo kuwa bartaa lagaga tago aan noqdaa waana xalisa weeye waxaa kaloo la sheegaa oo muhiim in la ogaado jidka adduunyo siraadulmustaqiimka qofku siduu u qaado ayuunbuu hadhowtana kaa u qaadaya faman kaana musrican fii huna yakunu musrican hunaak waman kaana badii'an huna yakunu badii'an hunaak waman kaana mustaqiiman huna yakunu mustaqiiman hunaak waman kaana muncarijan mutacawija ninkii halkan leexleexan jiray maalinba nooc maalinba diin lahaa nooc gaar maalinba qolo ugu soo hagaagaysay aakhirana saas buu noqonayaa dee ninkii sidaa u socdaana waxa weeyaan halis inuu madax madax ugu dhacayo shaki ma laha marka jidkaasi khatarihiisa waxaa ka mid a axadu min asayf seefta waa ka afbadayey wa adaqu min ashacar tintana waa ka dhuubayey wa axaru min aljamr dhimbiishana waa ka kululiyey dadkuna waxay u dulmaraan qaab kala duduwan qaar baa waxay ku dulmaraan kalbarqi alkhaaif hillaac bilig yidhi ilahay kuwa haynaga yeel qaarna waxay ku dulmaraan ka riix dabayl qaar waxay ku dulmaraan ka ajaawiid alkhayl fardo dheereeya soodii qaar sida geer rakuboo dheereeya qaar waxay ku dulmaraan ragga orodka dheereeya sidooda qaar socod bay ku dulmaraan qaarna waa gurguurad subxaan allah qaar baa gurguuranaya waxaasoo dhan isku soo wadageeyo maxay u qaybsamaanuun haddana saddex kale usii qaybsamaa fanaajin musallam mid badbaadoon waxbaba taabannin iyo wamakhduushun saalim isna wamakhduushun naajin mid la yar dhaandhacmo oo la haylhaylay laakiin badbaaday oo isagu waa alxamdulillah hoosta ka leh iyo wamakhduusun fii naari jahannam iyo mid ku dhacay kaa ku dhacay ahlu iimaan buu u badan yahay waa laga yaabaa akharka in ilaahay ka soo saaro waa ay dhici kartaa kalaalib baana jirto oo qabanaysa jidkaas iraadna waa rumaysannahay waxaa kaloona rumaysannahay walmiisaani miisaanka miisaankana waa laba kafadood kafadna xasanaadka lagu miisaamaa kafadna sayi'aadka lagu miisaamaa lisaan carabka yaree laga eegana culimmadu waxay dhahan waa laasimu lkifatayn laba kafadood haddii la helo waa in carabkii lagu beegayana la helaa qur-aankuna marna wuu jamciyaa awsaanta marna wuu ifraadiyaa ee labaduna isu geeyo waxa weeyaanuun labadaa kafadood baa la sheegayaa waxaana la miisaamaa sayn hore u soo qarrinay mar waxaa la miisaamayaa acmaashu awraaqday ku qornayd waraaqahay ku qornaayeen ayaa la miisaamaya marna waxaa la miisaamayaa acmaasha laftoodoo jasad loo sameeyey khayrkiiyo sharkiioo jidh loo sameeyey ayaa la miisaamaya marna waxaa la miisaamaya qofka laftiisa oo siday sheegaan aayadka qur-aanka falaa nuqiimu lahum yowma alqiyaamati wasna marka ilahay waxaan ka baryaynaa miisaankeenna hala cusleeyo ilaahay jidkana nabadgelyaha inagu dhaafiyo aakhirana ilaah ina jandheeyo dembigeenna allah dhaafiyo dembiga waalidkeen wsala allah wasallam calaa nabiyina maxamed subxaanaka allahuma bixamdika nashhadu an laa ilaha illa anta